isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka awdal ayaa ka hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin shirkadaha iyo shakhsiyaadka macdanta ka qoda gobolka awdal kala wadashada dhuldaqsimeedka iyo sidoo kale faa'iidada dhirbeerista isuduwaha ayaa ugu baaqay bulshada gobolka awdal gaar ahaan madaxda xarumaha dowladda maamulada degmooyinka gobolka awdal iyo dowladaha hoose inay ka qayb qaataan sidii ay dhir badan u beeri lahaayeen maadaama wasaaradda deegaanka diyaarisay dhir gaaraysa ilaa labaatan iyo shan kun oo geed waxa weeye waa xilliga dhirbeeridda roobkiiba inoo da-ay meelaha aynu gaadhin waxaan u rajeynayna ilaahay inuu gaadhsiiyo sidaa darteed dhirta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka taalla waxaan ugu baaqayaa maanta oona kasoo jeedinayaa dhammaan dadweynaha ku nool gobolka awdal khaasatan degmada borama iyo dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolku inaad ka faa'iidaysataan oo aada soo doonataan oo aada ku dhiraysaan oad ku beertaan dhammaan degmooyinka mas-uuliyiinta waxaan u dirayaa si khaasa mas-uuliyiinta degmooyinka in aada u geysaan degmooyinka si dadku ay uga faa'iidaystaan waxaan kaloo rajaynaynaa dadka shaksigaa iyo shirkadaha brifateka dowladaha hoose khaasatan waaxaha degmada burama ay qaybisay ee afarta waaxude magaalada iyo ciddii lamid a shaksiya shirkadaba leh waxaan ugu baaqaynaa inay wasaaradda kasoo doontaan waxay dhar u baahan yihiin iyaguna ay daryeelaan gobol ahaan annaga waxaana saaran xiliyadaa roobka inaan mar walba intaas oo dhira qaybino horey labaatan ba ahayd iminkana ilaa labaatan ilaa shan iyo labaatan kun ayaa yaala waa naga diyaar cid kastoo u baahan maadaama ay abaari jiraan abaaraha laftooda iyo xoolaheena yaraanaya iyo dhibaatooyinka dee inaguna bini aadan baa naho hadduu kaydka iyo qorshaha qayban horta ka naha laakiinse waxaan soo jeedinayaa kala oodashada sharci darrada ee dhul daaqsimeedka gobolka awdal ku yaala hadday tahay buuraha hadday tahay dadka abaaraha ka yimiday kala oodashada sharci darrada waa mamnuuc sidaa darteed waxaanu rajeyneynaa in aada isa soo dhaweysaan wixii daaqsina eenan meel wax laga beeraya wax soo saar aanan ahayn in dadweynuhu lagu eego xoolaheenii aanad is-ilaashataan annaguna waxaan rajeynaynaa ciddii tallaabadaa ka hor timaada ee dhuldaaqsimeedka iyo buuraha ilaahay uuna siiyey iyo dhuldaaqsimeedka dee caqabad ku noqoto daaqsinta tallaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadi doonaa haddii ilaahay idhaahdo